بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين فايلة كلنت فايلة دوغن سديال ميلول بوس روغتان يسول بوسنين دغاتان باكا دواده برnaamijka kulanku warsan oo waqtiyadan oo kalaysan kubratan idaacada warsan ee magaalada baydhabo hamiin walba markii la kuraaba hamiinka jamaada ee sabtadii ahooydaas hamiinimo sabta aw ehedniya ahooydaha taariikhdaniya ka baaganta afarta bili saddexaad ee maarta sannadda labada kun iyo tumi toddobada qodobada kulanku warsan dhugun sidayaal hamiinnimadan una seenghanaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid eh xaaladda ammaan ee degmada buura kaba sidow kuleed markii shalay eel bashiir deegaanka lankasow ee degmada buura kaba anjarta soddon iyo shan kilomitir lukudeegi qarax markaasa iyo naftiyo ku waayeen sadde ruux oo la sheegay inay ahaayeen al-shabaab kuleed markii iyo saaranaayeen mootowaana iyo ka wajahnaayeen degmada buura kaba ee gobolka baay barnaamijka kulanku warsanya dhugunsidaalka dheega doontaan guddoomiyaga degmada buura kaba oo arrimo ammaanka degmada buura kaba iyo arrimogaas wal kuweydiiday warsan waana ku warbiyow qodobada saas oo kale hamiinnimadan kulanka warsan una sinhayna dhegaystayaal isiina dheega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid ee deegaanka goobguduud shabeelo waliba markaasa maalmoogileh dhaafilah ku sheegayay in xaaladda abaareed iyo weliba tan cudur ee shibanbiyoodka use kor unsii kahay welina markaas guddoomiyaga maamulka goobguduud shabeelo use ku warbiyey xaalado dhinaga abaaro iyo weliba shibanbiyoodka meelo iyo marahayan iyo weliba khasaaraha usajaysidii shibanbiyoodka ku teegan deegaanka goobguduud shabeelow barnaamijka kulanka warsan ee dhuhun sidaalka dheega doontaan xuseen wardheere guddoomiyaga deegaanka goobguduud oo arimogaas warsan wal ku weydiiday saas oo kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya weliba iyo geeka dooradeenna madaweynagii hore ee waqtigii ay dhammaaday xasan sheekh maxamuud waana landooradii mudano ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya taasoo dastuurka dhikaasa in uusanagada xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasna weliba xasan sheekh maxamuud xildhibaannimada geeka lankadhaariyey xarunta baarlamaanka qudbadna meelo ku jeedii kulunku warsa iyo dhugun sidaal ka dheega doonta taasoo kale ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre weliba usa wada talidow ka eedan qaabkii laan xulun lahay ama langmaga dhowan lahay wasiirrada xukuumadda federaalk soomaaliya usa la qaaday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya walin use ku werbiyey walyaaboogi iyo kuwada hadaleen madaxda iyo weliba qaabka markaasa laka magacaabow wasiirrada xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya yaa kulunka warsan dhugun sidaalka dheega doontaan oo uuse ku hadalow kulunkii geeka usa la qaadayday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiraan walihaniisiyaada kulunka intaynu ku gudi jirnay dhugun sidaal hasiin gudbii doonna barnaamijka mahata ku deerto mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdulaahi nuur aadayin sina dareeras yahay maxamed xuseen falir biika ayaa farsameeyahaya mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhugunsidayaal mar kaliyo barnaamijka kulanku warsanya hawadiisan kulanna barnaamijka kulanku warsanya gudagalay qodobkan ku horeeyay waliba uusan nagadeeya xaaladda ammaan ee degmada buurakaba sidew mayse ku jara in shalay tiro markaas deerasa saddex qof oo la sheegay in yowadeen mooto iyo kala qaraxdii meelilanka sow elbashir oo soddon iyo shan kilomitir buuraha kaba injarta guddoomiyaha degmada buuraha kaba waliba uusa ku warbiyey xaaladoogaas iyo weliba xaaladda guud ee ammaanka dhinaga degmada buuraha kaba
guuraka baaladii okay saacdugde jiri badan iyo jirtii shibana walyaable bilun dambe shibana walyaable dhibi shibankiinaasi walaa lamadan sitamaanka watanka dambaysa iyadan coronadii horta kasay haye
alhamdulillah iyadan iskafaynaadoogan kala okayday abaarti iyo shijiridii ilaahay leesheenay kulley hadana usulayni adin walskaadoogan mahayna aladoogan kala okay iskafaylana iyo jiroodii iyo abaar ilayn jirto alagaidigo borayda haye tankaa lamaad nimankii oo oo iyona siyaa gargaarka dhanba siyaan jeogda aha nimankii duurka jiran oo iyona buuraka saddex qof oo oo mooto aa ka qaadeen miil eel bashiir laraw shabaab degan miinaha ka qaadeen qof buura kabana hawgadeen iyo shalay miil buuntada buura kaba baadhi sidiidii qof imaal mooto iyo isku lugubiden ka garaashi kasay haye
alhamdulillah markii iyona gargaar joog oo miinadii miinadii iyo walaa iyo dhan iyona gargaar joog aha marka dhibaatadaasna kadhiidi saddex qof ka dhimantay iyo ay kamid ah eel bashir miilara waa ka tabeen miilyas ku gubideen alhamdulillah rid halkan kale okayo tuulada elbashir een mega kilometer anjarta belidka buurhakaba een dhinaca mase jarta waan dhinaha ka jirta may waa jidkii oo hornyola injeeda jidka toonaga ilaara jiriya mare ma injere soddon iyo shan kilomitr injirta guura kaba iri dhiin hajee ku jarta iri guun hajee ku jarta maya koonfara ka jirta koonfar koonfur hajee ku jarta soddon kilometran anjarta soddon iyo shan kilomitr injirta mootada guura kaba ka bati eel bashiira meelo miinooyin tira badanaha ka qaadan markii muuntada guura kaba raaritaagaalare markii akadhawaadeen mooto walaayadha ka reen haye ay een meegaa ka dhimatay oo ahayna sadiida qof al-shabaabka oo walaha wedan ahayna ay kala dhibaato ka deertay
sadiida qof layba ka dhimadeen meel id leehayti meeloo tuulina oo maamuulinhayti tuuladaadiya maayin jidka ahaayan aad iyo dhay karti hal qof kale waa meel hata waa lakujuu malaren haye xaaladoogaasa ka dhiyan shalay guuraka een godoomiye may baa kala yihiin kuwarbiyaase xaalada ammaanka een degmada buurxakaba een saceta sidase aan howlgalahayaan ciidamada amniga oo roogaan deegaanka ee degmada buurxakaba ciidamada hadiyeedan shaqeeyaayan amniinii gee shaqeeyaayan walna harbiyaay nimanka baryad meel kasta roogan sida madaxtooyada hataa amar meelkaasi gala ayaan ogdahay in ciidama doorasho lareen mhm marka iyadan larbiyaa ciidamadeedan shaqeeyaan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed amniinii gee shaqeeyaayan haye zaaidaan shaqeeyaaya mas-uuliya baydhawii inta dhacdayo kuhol galaaya marka nimanka wakalayo agoodayo hayan wale tuuguha miini iyo walaagas maayo wakalayo hadda agooda uleesayo ni hayan wale laakiin iyada dhan harbihay miiniday walaajon dadaal yahay ciidamada booliiska oo rooga degmada buurxakaba sidaase aan sugaayaan ammaanka degmada buurxakaba
buura kaba buliis magaa rooge laakiin buliis shaqeeya maya haye hadda ka horna ninkin sheegay gudoomiyihii ka horreeyey oo sasaga dhacdiiska dileen ahayd si gudoomiyahaas dileen ilankoo kale dawladda hoosaay iyo dhayna laka eedeya un dileen ilaa tahdun guura kaba maaba ka shaqe harunti hoos kuroa war shaqa la heraa umaka wadan madahadii oo ilanka boodboodlaraay madahadii maa sidii lankaadii madi gudoomiye meelika dhimadii siya kamti guura kaba deginay jengaadi amar lengaadi madahana ma qabaan waliyo qabaanna male salbigaana iskurogan war shaqa laari ammaan sugow laari iyo wal oo wada shaqeyn laari ma jiran iskurogan dhinaga kale een abaaro een ka jiraan gebi ahaanba koonfur galbeed gaar ahaan deegaanka ee degmada buurxakaba een dadka rooga sadase een abaartaasay saxaashii intaas walsawalsiin malahayaan may qof oo een ba- dadka oonayay waxootiga ee rooga degmada buurxakaba oo hadiiraan tuulooyinka dhadhownaha ku guurahayaan siday haalsho ay intaase walsiin marahayaan
abaarteedan jirta dadkii tuuliyaha ka keensaada sheegtay guura kaba roogan lanba halkii qof oo heljaceed guura kaba degan ama wal noolal ama oo dabi iyo dadka isku kor noolan geeyid horniin koydi male wal gargaar wal horniin sheeni maabna arga geeyidiniin koyan hataa hana boogdan jiran ada dadka iyada abaarta zaa'idan jirta abaarta meelo biyi la-aan meelo raashin la-aan mhm ada red ada
deg- deegaanka dhibka ilaahay baa shalay iska jira waatiidan tir badan tir raashin ma leehayn hore walma niin sheegin lan walma niin sheegin ma leh laakiin dadka dhibaato badan ka reebo buur
Darudawa Hospital. Isbitaalka Darudawa.
Dainab, How?
inta ku qoytimay.
Darudawa Hospital numay.
Dair adin inta jeed. Darudawa hospital. Usmay Darudawa hospital leeli lema ay fola isbitaal daawo yaal waa may. Way.
Diin dirko, diin lay bilaw shawa do hay do walkin taraw haya. Damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday. Cudur lanki iska dareemano deeroy Darudawa Hospital.
dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo busho walaagi dadba ka dhiyow wal alla diidima
idaacadda warsan ee magaalada baydhaboyena dhugun sidaytan qiibo hore qiibo hore ee barnaamijka kulanku warsan iyo ku guda jirna xaaladda abaareed iyo tan cudur ee shubanbiyoodka kuteegin goobguduu shabeelow waliba la sheegay in iyo sii siyaadahayta gureed markii dad badan oo reer goobguduud ah iyo hariddii cudurka shubanbiyoodka ahaanoo kalena iyoon amuudeenba guddoomiyaga maamulka deegaanka goobguduu shabeelow waliba isuu ku warbiyay xaalado ammaan abaareed iyo weliba tan cudurka shubanbiyoodka ee ku teegan goobguduud walina waraysaday xasan cali daa'uud oo warsan ku tirsan
xaalada goobgayuud iyagiyadiyan faylata narigidigina faylata isku soconta idan faylata wali jira baahoyin oo badan ay noo aya jiraan dhinaca walbarashada bulshada oo abaar walshibinbiyad le rawayoon ilaahay gawlahaydoku ummataa kasidiyaa ummato dhamaayo ay xaaladaana kale iyagiyada faylata walaal Een, mudane gudoomiye ma idinku warbiyaase xaalada ammaanka een, deegaanka goobgaduud shabeelow
deegaanka goobguduud jireelo waxa ay laayinka iyada anfayda iyada iyadama oo iska kalsoon oo maalan dawladda soomaaliyeed iyo dejin iyo anfayda iyo dejiniisa iyada ansaxanta walaal Een, mudane gudoomiye abaaro ka jiraan ee gebi ahaanba koonfur galbeed een, sida aan saamayan dadka degan deegaanka goobgaduud shabeelow abaaro oo ka jiraan deegaanka goobguduud jireelo dadka hortumay haaya doo beeroley ah oo oo la dhagatay hoos aadaya badanaay dadka qaarna dana suud dadkiyo hoolalihay abaar oo lamasin ee waa ka dhiiri hooladyaku dhamaadi qofka adiida kulley qofka oo bisha duurka jar way duurka jar kuleelada sida saafiyay iyada aan ka tegay aano beerulehayana beeroyba lamasin abaarta biyoona dhibsho saasu dadka oo dadweynaha deegaankaas goofkadiid taas oo dhibka dhaahoyayahay
kaasi marka walshibinjiyad leeraawyaha ka dalay inaga kale een, cudurka shibanbiyoodka een, faahfaahin oo si bisuuna xaalshay meelo wal siin maraha cudurka shibanbiyeed eediyada dadka dhamaadi ilaa hata biryaalkun jir soo walaahooyi hortiyoonkiiba konton afartan soddon adhamadaasi hada waliba waa dhinaca oo maaragnaoo deegaanka laysii dhahoo duurka baadiyaade oo dadki degnaay oo maaragna hoolaliyahay hoolada ku dhamaadeen iyo aalka iyo maaragna saafle yeelaniisu degnaay oo dad farac badan ayan ilaha kuwa khiyaalku marka dhamaadahay dhaawka kadhiig shibanbiyeedka kadhiig tan kale dhinaca oo malaadeeje siyo kilomitr yaninjese miilaha kaidabasidabaha erte lama gofka digo afar gof hata uleyha magasimaraska diirahay oo siboqola diiday diryaalkun walaagoorhooni laakiin iyadka iyada shibanbiyeedkaas daban kuuri abaartan oo taas emaka jarta deegankaas baahidaas oo eedawin yahay
irii hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamankun gudaasha iriididhiide i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskrebay umbo araawe arlaada baan rogin ma arawna ilow iridahan ku muudahayna ma udur dheeraday abshiili waayaa idika reebay iniisi sheegan walku hoonya aynoga ha ka arag arsaririsaaray tooba yaa imidkan adwa ambo ani baa ajibiiga yaraaday inamayse iniska fiirada isbuunyo iniska dhiibta udur daawalaan-a eebigay masheengne aquuna medical center ma seeto adiina maku daawaysato intii koo dambaytana ha insheegdo akhuna medical center isku dhama ee aan moogatay isbitaal aqabka caafimaadka ina unkumaqanayne umutuka daawaysid akhuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeega caafimaad marna go'aansada inta meel hanku bahaan bulshada saas haatow aquuna medical center mashiima yaala haddii aan walsiinku dadaara mayba kumid ah
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo inool dhuun sidaatan dhegaystayaal qiibo hore ee barnaamijka kulanka warsan iyo ku gudi jirna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre weliba usageeka kulun la qaaday ahaana ku tirsan madaxda maamul goboleedyada walina iyo kuwada hadaleena sidii lunkutalada lahaay arrimo magacaabowka ra-iisul wasaaraha waa magacaabowka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ee lunkusugahay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda kulanka markiisa hadhamaaday welibaa ra-isul wasaaraha isu ku warbiyey walyaabowgii iyo hasla hadal qaadan iyo walyaabo iyo isku gordeen
dacda saxaafadda iyo madaxda halkan isugu timid kulligiinba shacabka soomaaliyeed waad salaamantihiin halkan waxaan ku soo gebagabeynay shirkii guddiga loogu magacdaray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horraysay aan anugu hoggaamiyo kana qayb galo waxaan adugu faraxsanahay in aan shirka ka qayb galay ogaadana waxyaabo badan oo wax ku oolah maantay musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaba lahay abaarahaas saameeyey dadka soomaaliyeed in ka badan boqolkiiba konton muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmaha soo socda dowladdooduna ay u qaadan doonto arrinkaas si adag aan isku dayi doonno inaan qabanno wax walbo aan awoodno inaan yeelno waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo siddeeddii saac oo la soo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baayo bokool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid a in ka badan sidaan hore u sheegaba nus shacabka soomaaliyeed ayay aafaysay abaartanu waxaan isugu yeeri doonnaa marka haddii ilaa yidhaahdo ganacsatada iyo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doonno idinkana codsan doonno inaadna garab istaagtaan waxaan samayn doonnaa qaab loogu gurmado dadka soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonnaa sida ugu hufan uguna aaminnimo aaminnimada badan oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo soomaaliyeed ama culummada ha haato ama ganacsatada ha haato ama dad kale oo bulshada rayidka ku jirta ha haato waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkan inuu yahay arrin khatar ah waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anugu aan u qaadan doono arrinkan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalka u hayo maalmaha soo socda haddii ilaa yidhaahdo mar labaad dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ducaystaan in ilaahay uu dhibka naga qaado waxaa kaloo nugu baaqayaa haddii ilaa yidhaahdo in ay gacmaha isqabsadaan waxaa kaloo idiin sheegaa in dowladdiinnu haddii ilaa yidhaahdo idin garab istaagi doonto kana shaqayn doonto dowlad wanaag haddii ilaa yidhaahdo aad ku qanci doontaan waa mahadsantihiin ilaahayna dadka dhibaatada allah ka qaado
waayahay dhugunsadayaal waliba sinkuraali gelyaane meeluuna kashaagni ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shirye jiraayid inuusa ku hadalaay arrimo hamagacaawowka golaha wasiirada mahayna waliba shirkaas jaraayid uusan ku hadlaayay kulun lunku hadlaayay abaaro ku jira gudood dalka soomaaliya sidii gurmud lanka fidi lahay ummadda soomaaliyeed ee abaartay xilligan soomaaliya ka hayta weli barnaamijka kulanka warsanya dhugunsadayaal dheegahitaan oo ku gudi jarna qodobka kale barnaamijka waliba uusanagadeeya kulankuna hamiinimadanka fiiryaana madaweynagii hore ee dowladdii wakhtiga dhammaatay xasan sheekh maxamuud waliba geeka lag magacaabay in isu ku mid nagada xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya taas oo dastuurka soomaaliyana dhikaasa in madawynaga soomaaliya ee xiliyey dhammaada isa ku midnagada ama xubin sharafeedlansi in isa qiib ku nagada baarlamaanka soomaaliya kulun isu ku qiib galay xasan sheekh maxamuud oo landhaariyaayi xildhibaannimada waliba ku hadalay inka horeyntii dhaarinta kureed waliba hadaleeya xasan sheekh maxamuud walina saas oo kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaarey uuse sheegay in xasan sheekh maxamuud uuse eeyi xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya
bismillahi rahmaani raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudbo inaan xilkayga u gudbo si daacada si daacad ah oo danta dalka iyo dadka iyo diinta ku jirto oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka dalka iyo shuruucda kale dhowrana dastuurka dalka iyo shuruucda kale wabilaahi towfiiq mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu noqonayaa xildhibaan golaha shaqe bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaanada dhammaantiin waa ibsaasaraan ka gadaan aad iyo aad ayaa sidaan dhihi jiro maantana maalin kale oo taariikhda dowlad dhisidda iyo taariikhda dimuqraadiyadda soomaaliya ayadana meel kale ugu sii qormi doonto waaye aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamanka golaha shacabka gaar ahaan ii siiyey fursaddan maanta in aan maxaan ku yidhahdaa gudto waajibkii dastuuriga ahaa ee madaxweyne kasta oo dalkan oo xilkiisa dhammaystahay oo waajib ku ahaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xubin ka ahaado golahan sharafta badan ee shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan masalaya golaha shacabka mas-uuliyaddiisa iyo waajibaadkiisa iyo howlaha qurqurxoon ee inay qabtaan ku habboon horay ayaan in badan uga wada hadalnay xildhibaanada waan isla garanaynaa waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan idinka mid ahay xubin baarlamanka golaha shacabka baarlamanka federaalka soomaaliya ka tirsan inaan ahay mar allaale iyo wixii nin xildhibaana waajibka xildhibaan kasta lagu leeyahay laygu leeyahay annaan gudan doonaa diyaa la yidhaah intaa kadib waa fursad dalku marxaladuu soo maray marxalad horeu ku jira waa ka gudbay maanta marxalad kalu joogaa oo marxalad aad iyo aad u wanaagsan ah rajo badan iyo ididiilo badan ala runtii anigu dadka mar walba mustaqbalka inuu fiican yahay berri inay maanta ka fiican tahay arko sanadka dambe sanadkaas inuu ka fiican yahay arko ayaan ahay soomaaliyana mar walba ku arka in ay socoto oo ay hore u socoto meeshii shalay marna aanay joogin duruufaha dalkeena ka jiraay aad iyo aad ayay u adag yihiin waxay u baahan yihiin wada shaqayn badan sidii caadiga ahayd oo aan horayba guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan xildhibaanada ugula dardaarma baa mar kale kula dardaarmaya oday soomaaliyeed ahaan soomaaliyada maanta isqabqabsi iska hor imaad isjiijiitan waxba kuma lahan soomaalida maanta waxay wax ku leedahay oo keliya isku duubnaan midaysnaan iyo afkaarta yaryarka ah oo waxaana midaynaya ayaa aad iyo aad uga tiro badan waxaana kala qaybinaya ama aan ku kala duwannahay marka waxaas tirada badanna waa inaan raacnaa ee hal iyo labada iyo saddexda qadiyadood ee laga yaabo inaan ku kala ra'i duwannahay mar walba inaanan soo hormarin oo aanan muhiimaddana aan siinin laakiin muhiimadda aan siino waxaas aad iyo aad u tirada badan aan ka midaysannahay ee aan wada rabno wax kastoo aad rabta inaad gaartana qiimi loo horay leeyihin inaad dul qaadato inaad markaan maxaan ku idhahdaa aad tanazul ka ogolaato wixii lagaaga ra'i duwan yahay waxay ka mid tahay qiimaha aad u bixinaysid dalkan muxuu ah inuu hore u socdo inuu inuu hore u maro ugu dambayntii waxaan rabaa baarlamaanka golaha shacabka uu maanta hortaagana gaar ahaan dhammaan xildhibaanada inaan u mahad celiyo kuwii hore u joogay ee afartii sana aan soo wada shaqaynay ee hore iyo kuwa haatan baarlamaanka kusoo biiray ee cusub ee doorashadii dhaweydnaha nagala wada qayb galay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka fadhiya dhammaan waa saaxiibaday waa walaalahay mid maxaan ku idhahdaay aan ka bidsanahay iyo mid aan muxuu ahay u dhowahay ma jiro beejkii afartii sano iyo beejkii doorashada iyo beejkii kambeynka waa la laabay waa dhammaaday beej cusub oo soomaaliyada cusub hore loo socdo ahaa furan
kaas ayaanan isku wada ognahay anigana aan idinkala shaqaynaya odayna aan idinku ahaanay haddii aan idhaha aad iyo aad aa umahadsantihiin gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenada mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dadanayaal baarlamaanka federaalku wuxuu si maamuus leh u soo dhoweynayaa madaxweynihii sideedaad ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo muddada xelxintii loo doortay si buuxda u soo dhammaystiray xilkana ka- xilkana dameeyey sideedii februaayo laba kun iyo toddoba iyo toban saas daraaddeed mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu noqonayaa xildhibaan golaha shacbiga soomaaliya inta uu nool yahay si waafaqsan qodobka lixdan iyo afaraad faqradiisii afaraad ee dastuurka federaalka saas daraaddeed tirada guud ee xubnaha ee xubnaha golaha shacbiga waa laba boqol iyo toddobaatan iyo lix laga bilaabo maanta xukuumadda xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa la farayaa in golaha shacabka ay usoo diyaariso gudmabileeda iyo deeqaha kale ee maamuus ahaan xaquu u yeelanayo madaxweynaha hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud codkeynta xogkeynta waxaan ka codsanayaa inay soo diyaariso xogkeynta guud waxaan ka diya- inay soo diyaariso qaraar ku saabsan arrinkan oo hadda maanta aan sheegay oo ah xildhibaankan ee in tirada xildhibaanada ay isbedeshay laguna soo saaro faafinta rasmiga ah sida ugu dhaqsaha badan ee fadhigeena oo fadhi kulankeena xigana la keeno qaraarka isaga ah oo baarlamaanka laga ansixiyo aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaa liiskayga ku haray
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقر فخارك طلبك بسلالة ايه الفرقان
ليو براكودو دسبداي ريد بكاركو الفرقان ليراو انت على فايل لشانيا ليرمي لانجي
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan aa ku gaadi agar shay dhan base la infaylo
بكارك قلبك اسمه الفرقان يبروسنك خدك لي كل شيء المغتين birlabi birdhede isku baabkoma ee bariimi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahanayay qalab dhismeed liinka oonbahaya bulshoytaas ogaada هوبت اسلو بعيدتها كذا براكيسر اسبالجلي لفلاسة بركلا اضو اني بنا بابور بانقرنا طلب اسم بريمة
qiibo dhexe barnaamijka kulanku warsan ayaa dhugun sidee alla ka gudi jarna idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nowla dareertaan qodobka kal wali baa u sanagdaya ee haminimadan kulanka warsan una ka fiiriyaana guud ahaan gobollada dalka soomaaliya welibaa ku jira xilligan abaaro markaas iyo saameynta dadka iyo duunyada deegaanada abaaro xilligan ku jirtona weliba la sheegay in abaarta dartiya iyo on dhammaadeenba xoolo markaasi eedan fara badan dad saas oo kale iyoonan amooda abaarta iyo laha sheegahayba xaanu badanna weliba iyo ku bugtaalena deegaanadiiyo abaarta dartiya ee deegaanadaas iyo ka noolayaan ka dhowti baarlamaanka cusub xildhibaanadiiyo weliba iyo ku hadaleena sidii lanka gargaarin lahay ummadda soomaaliyeed waana lansamata bii lahay abaarta xilligan ku teegan deegaanadiiyona waa lanku qabdan lahay
بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiye hadalka ay siiday waa ku mahadsan tahay xildhibaanadana dhammaantood halkaan joogay saan ballaaran ayaan oo kale ilaaba ayaan u dirayaa intaa kadib eh, horta aad baan guddoonka ugu ammaanaya howlihii doorashooyinka sida uu eh, sharciyoontooda ay uu isugu mashquuliyey oo noogu soo oo noogu soo bandhigay hase yeeshee waxaan dhihi lahaa eh, qaabkii doorashada lagu galay oo ahaa qaab kumeel gaar ah waxaa wuxuu u baahan yahay in la joogteeyo marka waxaan horta soo jeedin lahaa intaan waa ansixintii iyo yacni meelmarintii iyo se wax u dhaceen ansixintooda laakiin waxaan jeclaan lahaa waxa la yidhaahdo an interim procedural eh, act in maaragtay fo- yacni ul- sharci eh, maaragtay waxaa la yidhahdaa kala guurka sida loo maareynayo eh, sharci ku saabsan ama acti ku saabsan in baarlamaankan uu eh, eh, gudbiyo taasoo maaragtay muxua saldhig looga dhigayo hadda sida loo maareeyey arrimihii doorashada madaxweynaha arrimihii doorashada maaragtay guddoonka baarlamaanka ee ee, maaragtay muxua saldhig looga dhigayo aad bay muhiim u tahay ee guddoomiye haddii kale wax waxay noqonaysaa waa lagu adeegtay waana la iska tuuray nafci weyn oo legal ah oo political ahna way leedahay marka horta taas waa iga dardaaran aan guddoonkan u soo jeedinayo midda labaad eh, abaaraha abaaraha soo noqnoqodkooda way bateen qaylidhaantan had iyo jeer maaragtay maxaa la idhaahdaa way dhacdaa markay abaaruhu ayna soo guda galaan oo meel walbo maaragtay muxuu qaylo ay ka timaado oo biyo la'aan ah oo oo daaq la'aan ah ama quud la'aan ah aniga waxaan ku talin lahaa in hadda go-aanka hadda maanta soo baxaya lagu daro in keed qaran oo lagu wajaho xaaladaha eh, abaaraha la sameeyo keed qaran oo cunto ah ama maaragtay muxuu ahaa dhaan biyo ah ama daadgureen maaragtay dad tabaalaysan ah eh, yacni in lagu daro ayaan horta soo jeedin lahaa yacni system iswata oo comprehensive ah in maaragtay lagu daro oo haddana eh, maxaa la yidhahdaa eh, eh, uu- uu- uu- uu keedkaas maaragtay muxuu ahaa eh, ka koobmo ayaan soo jeedin lahaa haddana in lagu tilmaamo em, talooyinkana loo soo jeediyey go-aankana loo soo jeediyey in lagu daro ayaan magaciis maxaa la yidhahdaa ku talilahaa keed qaran oo lagu wajaho abaaraha mar walba qaylo le isuguma imaan karno xukuumad baa meesha dhisan baarlamaan baa meesha dhisan dalkiina madax buu leeyahay marka hay-adahaan leenahay baan leenahay haddana waxba meel yani keer nooma yaallo aqalka faaruq waay adoog haddii shilimadadka ka dhammaadaan habarta meel ay u laabato oo keeda male hadal maaha waxaas taa waa ka baxay waxaa iigu dambeeya hal qodob oo xasaasi ah oo aan halkan ka ta- ku taabanayo oo ka soo jeedinayo waa arrinta berbera waxaa yaab leh baarlamaanka kan muwadaniinta ayaa ka dhuntay moogi ma dalkii uu isku yaallo oo yahay ajandada kusoo noqotaa waxaa marka gaali doona naloo keeno laakiin eh, hadda laga jiro waayahay waa arrintaasay arrin laga aamusi karo kolleyba maaha ajandada waa ka baxay laakiin xaq baan u leeyahay in aan tilmaamo qoraal noogu soo gudbin golaha waa la horkeenaya marka laakiin hadda laga jiro referency waa soo gudbinaya waa in laga hadlo waa in laga hadlo waa arrin taabanaysa madax banaanida iyo midnimada dalka iyo madax banaanidiisa taabanaysa weeye wadankaan ka hadalno sovereignitygayna mudan abdullahi national waa mahadsan tahay.
integrity iyo haddii aan ku reeyay international legality saas leenahay baarlamaanu waa idin baraarujiyey waana soo gudbinayaa mahadsanid mahadsanid mahadsanid xildhibaanka xiga xildhibaan maryan macalin isaaq xildhibaanka xiga xildhibaan maryan macalin isaaq maryam macalin isaaq
آه، بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومك برلمانك xildhibaanada sharafta badan ciidamada amniga shaqaalaha barlamaanka midiga saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka oo xaqiiqdii maanta meelna daqaninaysay oo qof walba la mulugaysanaana taabtay maanta waxaa loo wada hubaa qof walba oo soomaaliya amba oo muslin ah amba oo yaqaano maaragta xaquuqda bini aadanka arrintan maanta abaaraha jirta gaar ahaan afrika inay maanta wada taabanayso guddoonkeenna sharafta badan oo arrintan maanta xasuustay oo ka fakeray oo maaragtay noo iclaamiye aad aad baan ugu mahad celinaynaa tan kale waxaan leeyahay walaalayaalow dhammaantiin faatixada mara abaar iyo col iyo cudur ayaa jira waa saddexda laga ducaysto dhammaantiin waxaan idin leeyahay walaalayaalow faatixada hala maro in ilaahay abaartaa naga qaado waxaan u malaynayaa inaad faatixada marteen waxaan markaa intaas ka bacdi qof walba abaartan waa taabatay cid walbana waa taabatay qof walba gurigiisay ugu soo gashay nin walba waxa waaye maantay meeshuu ku dhashay mise meeshuu ka yimi mise dadkiisii mise dadka soomaaliyeed meelan maanta dhibaatadan ka jiri ma laha waxaan tale ku soo jeedinayaa abaarku iyo colku iyo wax walboo dhaca iyo dagaalka dadkay aad ugu siiyaan waa haweenka iyo carruurta waxay aad u taabanaysaa abaartan haweenka haweenka waxa waaye reerka dhan ayagaa dhalay macalinka qoyska waa hooyada marka runta loo noqdo rag waa iska cararayaa meeshuu wax ka quudan karo ka quudanayaa qofku wax la boobaa qof buu shaxaadaa meel buu ordaa laakiin waxay isku kor dhamaaday waa hooyooyinka iyo ilmahooda way abaarta aad iyo aad u hayso waxaan maxay hayso aan raacsanahay fikradii ahayd in guddi baarlamaana hala magacaabo taasna waxaan dhihi lahaa haweenka in si mug leh si mug leh in si mug leh haweenka loogu daro maadaama dhibaatada ay ku dhacaysa haweenka iyo carruurta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Sayyidina Ibrahim Adam Dayo.
Sayyidina Ibrahim.
Adam Dayo, Adam Dayo.
Adam Dayo. Mugolnya.
Sayyidina Fikriye Mahmud Hadi.
Sayyidina Fikriye.
Waasantiin gudoomiye waa mahadsan tahay xildhibaanadu waa mahadsan yihiin arrintan tani waxay ahayd mar hore in shaa laga qabto waxaan ku mashquulnay doorasho iyo haddii alla ku ruwan yahay wax dib loo dhigan karo runtu waxa weeye dad baa waxay u haystaan xoolaha dhammaanaya in caanihii iyo hilibkii la waayahayo dee caano boora markaas booskoodii gelahaya laakiin taas maaha annagu wax kale ma dhoofino bariiskaad cunaysid iyo baasadaad ku qabaynaysid iyo saliidda iyo sokorta waxaa lagu soo gadaa neef la dhoofiyey lacagtiisa adkayd ee boorta la socda dadka xoolaha ku xoolaha dadkaa ku xiga haddaan wax laga qaban waa arrin qof kasta taabanaysa hooyo iyo carruur waa u jilicsan yihiin laakiin qof kasta oo soomaaliya taabanaysa xale waxaan daawanahayay clip video t v-ga dad barakacay oo malaayin boqolaal kuna oo goynahaya buundadii doolow oo dhinaca muxuu ahaa dhulka kan soomaalida u goynahaya dad baa jowhar korkeeda haraad ugu dhintay dad baa baylo korkeeda haraad ugu dhintay iyo gaajo waxaan la yaabanahay ka danqan mayno si sahlan baanu uga sheekaynaynaa xildhibaano privilege baa laydin siiyey waxaa laydinku siiyana ummadda wey laga bilaabo kaarka aad carrada ku maraysid kaarkaas hadda aad soo qaatay ilaa idhid kastoo kuu furan macnaheedu ma aha inaad u dhalatay inaad boqor tahay inaad dadka wax dheer tahay dadkaas inaa ugu shaqaysid baa lagu muxuu ahaa lagu siiyey haddaanu intaa garan weyno waxa weeye annagana qolka jiifkay noogu imanaysaa dhibaatadu waxaan codsanayaa guddoonka codsanayaa arrintan si rasmiya in loo galo waxaa jira hay-ad resilientiga u qaabilsan soomaaliya niman aqoon-yahanada madax ka ah sida brofesor baafo kale waxaa jira hay-adda tan muxuu ahaay culamada ah oo uruurisan lacagta waxaan u baahannahay warbixin inaan ka dhegaysano barlamaanka loogu yeero meesha wax marahayaan aan ogaano markaa kabacdina meelaha gufayska u baahan iyo shaqada loo baahan yahay in la qabto annagoo wada jira in la qabto anugu waxaan qaatay go-aan markii lay doortay laba maalmood ka bacdi jeerka ayaan tigirka goostay waddanka kuwayt baan aaday waxaan aaday dalka muxuu ah imaaraadka jimciyadaha ku shaqada leh howlahaas baan u tegey warqadaan ka qoray muxuu ahaa state of puntland wasaaradda arrimaha gudaha waxay ballan qaadeen markaa inay deg deg wax u keenaan laakiin daradu waxa weeye dee aniga shaqadaydu ma ahayn inaan salo abgareeyo waayo de muxuu ahaa hawl hawsha dad baa iskale haddii kale waxaa noqonayaa nin enjioola ahoo xoolo xoolaha ummadda loo keenayo hal hayaa noqonaya farahanka qaada anigu in la eh, la dabagalay ahayd waxaan qabaa in degdega madaxweynuhu inuu invoy sameeyo eh, baarlamaanku sameeyo dowladaha muslimka lagu soo wareego iyo dowladaha kale oo gargaar ka bixiya eh, dadka soomaaliyeed qof walba seesa gacanta geliyo oo arrinta tan si saas ah oo oo oo yani la mid ah dalka weerar lagu soo qaaday sidii la yeeli lahaa in loo sameeyo waa aad iyo aad baa Abdurrahman
waayahay hana saliib haayanahan oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku hadlayaan abaaro ku jira guud dalka soomaaliya iyo weliba sidii wallanku uga badan lahay guud ahaanba idkaaseen dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee hamiinimadan kuladaratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhownsud yaal barnaamijka weliba hasaaray mukhtaar sheekh aadan dalmar cabdulaahi nuur aadan yasna diraysyay maxamed b k farsameeyey intuuna barnaamijkan kulamadeed ugu kulmaana weliba sinku ku tabay sidaas iyo hamiin faylo
Yeah. ذكرنينا هما سنولدو هاي هاتو هاي كوهانو هاي هاتو هاي كوهانو hawlihii shalay nusqaanti hadda kuway dhammaystirneyna humaanta nooleto haye hato haye haku hano haye hato haye haku hano halgeel halgeel halgeel idoo gudo doortoro waada naga naga amelshe umboyo hagadi alata hoki ambobyo amelshe umboyo hagadi alata hoki ambobyo hayeye hatoy hayeye hakohano hayeye hatoy hayeye hakohano halgeel halgeel halgeel ido gudo tortoro hada daga daga amelshe umboyo hagadi alata hoki umboyo amelshe umboyo hagadi alata hoki umboyo haye hato haye kohano haye hato haye kohano
Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi,